bismillahi raxmaan raxiim duhurna aysan dhegeysana qodobada wararka dal sandurnimada inaysana waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud uufdi uu hogaaminayo maanta oo ababaxay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea maamulka koonfur galbeed soomaaliya ah oo ku dhawaaqayay gujiga labaad ee hoggalka lagula dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab
gudoomiyaha golaha shacabka wufdi hogaaminayo oo maanta u dhoofay dalka talyaaniga kadib casamaad uu ka helay dhiggiisa dalka madaxweynaha dowladda federaalka oo kulan gaara magaalada muqdisho kulan gaara kula qaatay hogaamiyaha maamulka c c kaatuma
wafdiga socda dowladda federaalk ee soomaaliya ka qaybgalaya shirweynaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo ka furmay dalka masar hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka c kaatuma oo maanta booqasho ku tegay xarunta hay-adda maareynta musiibooyinka dowladda
akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan dagaalo xoogan oo maalintii labaadku ka sii socda gudaha israa'iil ee dagaalamayaasha xashabaab waxaana yidhaahda xamaas oo gudaha magaalooyin dhowr ah u galay dalka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maanta waa duhurnimo talaadaha waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iy labaatan kusoo dhawaada warkii duhur radio dalsan oo faahfaahsan
waxaana ku bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud wufdi uu hogaaminaya ayaa maanta ah waxay u aanbabaxeen magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud i wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ugu anbabaxay dalka eritereya oo ay tobabar gaar ah ku qaadanayaan qaar ka mid a qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida safarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku qotoma adkeynta xiriirka labada dal kor u qaadida iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda xasiloonida iyo amniga gobolka guud ahaanba madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka duulaya ahmiyadda ay leedahay hirgelinta qorshaha muddo kooban dalka looga saaraya al-shabaab ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka gudmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor u xilsaaray dardargelinta iyo hagidda halganka looga saarayo deegaanada galmudug qorqoraala oo kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha safarka kadib uu halkaasi kasii wadi doono hogaaminta dagaalka ka dhanka ah shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya waxa uu kulan la yeelan doonaa dhiggiisa dalkaasi muqdisho ayuuna ka dhoofay maalin kadib markii uu ka yimid magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka dardargelinayay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee guud ahaan dalka ka socda wadanka eritereya waxa uu ka mid yahay wadamada soomaaliya ka taageera dhanka iyo tababaridda ciidamada iyadoona ciidamoga ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay muddo saddex sano iyo ka badan tababar kusoo qaateen wadanka eritereya haddana ay ka howlgalaan qeybo ka mida muqdisho iyo gobolada dalka dagaalka lagula jiro al-shabaabna ay iyagu qeybta ka yihiin
munaasabad lagu daafurayay wejiga labaad ee hogeeka lagula dagaalamaya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka qabsantay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen oo munaasabadaas ka qayb galay ayaa sheegay in ay dardargeli doonaan howlgalada lagu dagaalamaya al-shabaab wejigiis labaad oo deegaanada maamulkaas laga furin doono madaxweyne axmed cabdi waa madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka ay sidoo kale ka qayb qaataan howlgalada lagula dagaalamaya shabaab
annaga aan ku darsan annagana qiyaniidnimada cararin si hadda waana loogu sheekaysan wuu dhammaan doonaa wuu tegi doonaa wax dhinto wax isdhiibo wax carar u noqon doonaa marka ay soo dhammaadaana waa la sheekaysan doonaa buugaag baa la heli doonaa taariikhay noqon doontaa war berritood yaa nala dhihi kuwaan ayaga iska fadhiyaa laga ceyrinay aydii iskama ceyrin iyo taariikhda noo gelin soomaalidu waa iska ceelisay annagana aan iska ceelin nagalama tiro badno nagalama xoog badno nagala soomaali dadka deegaanadan koonfur galbeed degan dadka ugu tirada badan ugu xooga badan ugu diinta badan ugu nolosha fiican ugu geesisan yaa tihiin haddii marka intii annaga naloo soo gurmado oo aan idhaahna annaga tabaranaga wada taariikhday loo gelaysaa beribaana laga sheekeynaa aniga raba marka waktiga saas hadday noqonayso inaan qayb ka ahaado insha allah waxaan rabaa kuwa laga sheekeynayo oo waa rogeen waa ceyriyeen la leeyahay taariikhda lagu qorayo haddii aan leeyahay haddaan dhintabo sharaftaas ilada sidaas inay nolosha ii gashaan rabaa oo la rabo inuu yidhaahdo madaxweyne lafta garansuul isku fadhiyada shabaab laga ceyriyey asagii dadkiisi taariikhda inay ii gasha ma rabo marka annaga dhanina mas-uuliyadda way saaran tahay tahay munaasabad fiican oo muhiim ah yaan maanta u joognaayo aan u wada kacno annagoo gacmaha ishaysano miinaysan yaan awoodi karnaa inaan isdhaafino
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay kaga qayb noqon doonto howlgalkaas ay qeyb kaga tahay kula dagaalameysa al-shabaab
gudoomiyaha golaha shacabka wafdigu hogaaminaya ayaa maanta u dhoofay dalka talyaaniga dagacsamaad uu ka helay dhigiisa dalka cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur shahaade madoobe iyo wafdiga hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho gudoomiyaha iyo wafdigiisa oo kusii jeeda magaalada rome ee dalka talyaaniga ayaa waxaa garoonka aadan cadde kasoo guutiyay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeedka safarka gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa ah casuumaad rasmi ah ay ka heleen dhigiisa talyaaniga inta uu ku sugan yahay magaalada roma ee waxa uu kulamo la qaadan doonaa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi iyo hogaanka sare hogaanada kale dabcan ee dalkaasi isagoo kala hadli doona taageerada dowladda soomaaliya ay siiyaan talyaaniga iyo sidoo kale xaalada guud ee dalka waxa uu sidoo kale la filayaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisa ay la kulmi doonaan jaaliyada soomaaliya ee ku nool dalka talyaaniga isagoo kaga warbixin doona xaalada dalka iyo guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
markana haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta uusan maanta ka dhoofin magaalada muqdisho waxa uu kulan gaar ah kula qaatay hogaamiyaha maamulka s c khaatuma kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha ku-meel gaarka ee maamulka s c khaatuma cabdiqaadir oo axmed farre ay uga wada hadleen arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda nololeed iyo midda bulsho ee deegaanada s c sidoo kale gudoomiy waa sidoo kale hogaamiyaha s c ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa warbixin ka siiyey khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada maamulka somalilan ay ka geysteen deegaanada s c gaaran magaalada laascaanood iyo xarunta gobolka sool iyadoona hogaamiye cabdiqaadir firdhiye uu madaxweynaha warbixintaas guud ka siiyey iyo sidoo kale howlaha baaxadda waa khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada somalilan ay u geysteen magaalada laascaanood iyo sidoo kale qeybo kamid a gobolka sool kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee dhexmaray madaxweyne xasan sheekh iyo hogaamiye firdhe ayaa waxaa qeyb ka ah xubno la socday hogaamiyaha oo socdaalkiisa ku welinayay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ku matala golayaasha kala duwan iyadoona sidoo kale kulanka ay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale madaxweynaha ay ku ballameen in kulamo kale dib la isugu soo laabto hogaamiyaha maamulka si khaatuma cabdiqaadir firdhiga ayaa magaalada muqdisho u yimid casuumaad uu ka heli dirdaraa xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxaana muqdisho loogu soo dhaweeyey si aada u ballaaran iyadoona mas-uuliyintiisa ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dadweyne kale oo aada u fara badan
wafdiga socda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay marsar uga qeybgelayaan shirweynaha caafimaadka adduunka ee w h o ay soo qabanqaabisay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda aaniraade wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka qeybgelaya kulankan iyadoo dowladda soomaaliyana cali xaajaadan oo wafdigu hogaaminaya u qeybgelayaan wasiirka caafimaadka ayaa sheegay inuu la wareegi doono hogaanka kalfadhiga toddobaatanaad ee kulan weynaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o xafiis goboleedkiisa lagu magacaabo embro madasha ayaa looga hadli doonaa sidii loo ambaqaadi laha hiigsiga horumar caafimaadda guud ahaan bariga ee bartamaha iyadoo la hubinayo gaarsiin caafimaad oo dhammaystiran guud ahaan iyagu wadamadan ku bahoobay ururkan
markan haddii aan eegno hogaamiyaha isi khaatuma ayaa maanta booqasho ku tegay xarunta hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka mar kale cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo uu wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka doctor axmed cabdi aadan ayaa maanta xarunta dhexe ee hay-adda kusoo dhaweeyay hogaamiyaha maamulka kumad gaarka ah a c c khaatuma mudane cabdiqaadir axmed firdhiye hogaamiyaha oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan golaha fulinta maamulkaasi iyo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan hogaamiyaha ayaa kulankan la qaatay madaxda sodma iyagoo kaga mahad celiya hogaanka hay-adda gargaarka ay gaarsiiyeen dadkii ka barakacay dagaaladii ka dhacay gobolka sool ee maamulkaasi iyo dhaawacyadii ay kasoo qaaday intaa kadib hogaamiye firdhiya ayaa ka warbixiyey baahiyaha gargaarka ee ay ka taagan deegaanada a c c khaatuma isagoo ka codsaday in hay-adda sodma ay sii wado howlaha gargaarka oo weli baahi badan ay u qabaan shacabka halkaasi ku nool sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda tiknolojiyadda ee isgaarsiinta jaamac xasan khaliif oo dhankiisa ku ammaanay hay-adda maareynta sida ay u gurmatay shacabka gobolka sool gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa xarunta kusoo dhaweeyey hogaamiyaha isagoo xusay in wax kasta oo karaankooda ah ay la qaban doonaan runtii waan ognahay xaalad runtii adag iyo meel adag oo muddo dheer culays uu ka jiray aad ka timaadeen meeshaasoo la rabo in uun hadda wax laga qabto oo xaaladaheeda ama ha noqoto xagga caafimaadka ama ha noqoto xagga humanitarianka ama ha noqoto infrastructure-kiyo runtii sad nooga waranteen dhibaatooyin soo gaartay waxaan diyaar u nahay haddaanahay hay-adda sodma annagoo ka jawaabayno oo ku shaqaynayno amarka dowladda iyo guud ahaan iyo khaasatan madaxda sare madaxweynaha iyo prime ministerka runtii inaan shaqayno oo aan wax allaala wixii aan qaban karno qabanno oo aan arrimahaasi emergencyga ka jawaabno mudane hogaamiye soo dhowow aadaan ugu faraxsannahay imaatinkaaga waana maqalnay waana maqalnay warbixinta aad naga siisay waa sida ay tahayna waa ugu dhaqmi doonaa haddii ilaha yidhaha aad iyo aad ugu mahadsantay hogaamiyaha maamulka kumeel gaarka ah ee kaatumo cabdiqaadir firdhiye ayaa sheegay in shacabka laasacanooda ay wajahayaan xaalad adag ayna u baahan yihiin gurmad ballaaran isagoo hay-adda gargaarka ugu baaqay in ay caawiyaan shacabkaasi sidoo kalena u mahad celiya sodma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، ugu horeyn ilaah waa mahad iska leh alxamdu lilah calaa kulli xaal Een, marka xigta waxaan mahad ballaaran een, u soo jeedinayaa een, madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo ugu horeeyo een, mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mudane ra'iisul wasaare xamse cabdi barre casuumaddii qiimaha badnayd ee ay noo soo direen noogu yeereen caasimaddii qaranka soomaaliyeed iyo soo dhoweyntiina loo sameeyey ee ay noo sameeyeen golayaasha xukuumadda iyo shacab weynaha soo- soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho aad baan uga mahadnaqayaa Ee, waa ka cudur daaranayaa een, soo dhoweyntayadii dad fara badan oo shacab ah oo soomaaliyeed oo bannaanka taagnaa baa duruufuhu noo saamixi waaya inaan soo gaadhno waan ka raali gelinayaa inaanaan la kulmin dadweynaha noo soo baxay ee muddadana sugayey Een, waxaanu joognaa maanta een, xaruntii dhexe ee hay-adda masuubooyin ma- maareynta masuubooyinka ee soomaaliyeed waxaanu marti u nahay een, guddoomiyaha hay-adda een, mudane maxamuud macalin iyo een, howlwadeenadii kale ee hay-adda Een, waxaanu ka kooban nahay een, wafdi ballaaran oo aan hogaaminayey oo isugu jira xog hayayaashii maamulka iyo khubaro kale waxaana weheliyey wasiirkii isgaadhsiinta iyo tiknolojiyada ee xukuumadda federaalka mudane jaamac xasan khaliif Ee, waa ka mahadnaqayaa dhammaan ee, qaabilaadda naloo sameeyey iyo sida diirana nagu soo dhoweeyey een, xarunta dhexe ee hay-adda Een, xarunta dhexe ee hay-adda waxaan u soo booqannay inaan uga warbixinno een, xaaladda haddar ay ku sugan yihiin deegaanada s c guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalo madaxdii deegaankaas laasacanood Een, muddo ku sugan siddeed bilood laasacanood waxaa ka jiray een, dagaallo aan waxba reebin
waagaga daawadayaal waagaga dhegeystayaal guud ahaana warkii duhurnimo idaacadda dalsan inta ayaynu kusoo gabagabeyneynaa akhbaaraadka dibaddan hadda idiin dulmaro weli waxaa dagaal uu ka socda qeybo kamid ah warka la haystee reer falastiin oo diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay duqeynayaan xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin iyadoo ururka xamaas iyo sidoo kale xisbullahna ay dagaalo xoogle ay ku hayaan ciidanka yuhuudda sidoo kalena ay gantaale ay ku garaacayaan magaalooyinka waaweyn dhulalka la haystee reer falastiin ee deegaanada looga dhigay dadka yuhuudda warkii duhornimona waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tolel hel